Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan ayaa sheegay in heshiis horudhac ah oo ku saabsan xabad joojin la dhex dhigay beelihii dhowaan dhirtu ku dhex martay deegaanka Abaaley, isla markaana muddo afartan iyo shan maalmood gudahood ah la isugu imaan doono shir dib u heshiisiin ah oo dhex mari doona labada dhinac.
waxaan rabaa muddooyinkan dambe waxaad moodaa gobolka hiiraan ama degmada beledweyne colaadaha ka soo isbaxaya colaado waxaan rabaa colaadahaas in dadka ay qusayso inta ilaahay ka baqaan waxgaraday leeyihiin odayaalay leeyihiin cuqaalay leeyihiin inay u istaagaan in colaadaa la demiyo khaasatan culimmada soomaaliyeed ee joogta magaalada beledweyne door muhiimay ku leeyihiin inay doorkooda ka qaataan in dadka la heshiisiiyo doorkooda inay ka qaataan waxaan rabaa haddii laba beelood dirirto beelo badanoo soomaaliyaha jooga gobolka ama degmada beledweyne ku nool oo doorkoodii mee sow door kuma leh war annagu haddii haddaan waxyo dhinacaas u leexdo maalmahan hadda kolley waa ka wada warqabtaan marxalad laba reer oo soomaaliya oo gobolkan wada degan dhex martay ayaa muddo mashquul lagu ahaa waxaa laga yaabaa su'aalo badan inay ka jiraan oo ah war arrintii xaggee ku dambaysay maxaase ku dhacay arrintii dhibaata kama jirto waxaa nuxurkeeda iyo gebagabadeedu noqotay koow waa xabad joojin leesla qaatay dowlad deegaanka soomaalida ee dhanka etoobiya oo aad ogtihiin wefdi ka mid uhu inuu halkan yimid iyo wefdi dowlad goboleedka hirshabeellaha muddo badan inay isdhaafdhaafayeen arrintaasna laga lawada yacnii laga xaajoonaya waad la socotaan arrintii waxay salka soo dhigtay koow xabad joojin muddo afartan iyo shan cisho gudaheedna in la isugu yimaado dib u heshiisiin labadaa beelood lagu heshiisiiye annaga ka maamul ahaan labadeenna dhinac meeshaasaan soo dhignay marxaladdii waxaan rabaa qolo kasta ay xabad joojintaa inay dhowrto waxaa kaloon soo jeedinayaa dadka soomaaliyeed ee gobolka wax ka deggan ee degmada beledweyne deggan ee aan labadaa reer ahayn door weyn oo muhiima ayaa u bannaane doorkooda inay gutaan annaga ka maamul ahaan waxay naga kaashanayaanna diyaaraan hulannahay annagu waxaan samayn karnaa hoggaamin annagu waxaan samayn karnaa facilities annagu waxaan yani waxyaabaha annagu aan samayn karaynaa waa waxyaabo kooban laakiin dadku dhaqanay leeyihin xeer beegtiyay leeyihiin habay wax ku kala qaataanay leeyihiin leenka weji ku wada hadlaanaa jira aaway dhaqankii war soomaaliya maxafiisay ku heshii jirtay ma ku heshii jirin soomaaliya geed hoostiisay ku heshii jirtay aawa geedkii hoostiisa iyo waxgaradkii iyo aawa damiirkii soomaalinimo aawey dad wiil iyo abtigi ah oo weligood wada noolaa oo meel wada degganaa yacnii in caawa ma markay inkaaru dhacdo oo la naf iyo maal beelo ayaa la dhihi doonaa ha la heshiiyo war haddaa la cayntahay hadda ha la heshiiyo annaga ka mas-uuliyad ahaan waxaa naga go'an inaan arrintaas wakhti badan gelino waana gelino inaan waxaan kari karna ku bixinno inaan juhdi kasta gelinaa waa naga go'an tahay laakiin waxaan rabaa oo warkay ku soo celayaa reeraha meeshaas ku dagaalamay ayagana inay fakeraan oo ay u fakeraan si soomaalinimaa cali jayte cismaan ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadii loogu dabaaldegayay kowda luuliyo lixdan sano guuradii kasoo wareegtay markii xornimada ay qaateen gobolada koonfureed ee dalka islamarkaana ay ka xoroobeen talyaaniga iyo midoogii gobolada waqooyi iyo koonfur oo lagu qabtay magaalada beledweyne